bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu door karoona waxaa ka mid ah
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo si adag kaga hadlay xaaladda magaalada laasacaanood ee gobolka sool
dowladda soomaaliya oo caddaysay mowqifkeeda xiisada laasacaanood iyo go-aamadii soo baxay shirka markaasi aayakatashiga ee gobolada sool sanaagiya cayn
faahfaahino dheeraada oo ka soo baxayo khasaaraha ka dhashay dagaal maanta dib uga qarxay magaalada laascaanood ee gobolka sool
dib u dhac ku yimid diiwaangelinta doorashada ee gobolka nugaal kadib shaqaaqo ka dhalatay hanaanka diiwaangelinta guddiga doorashooyinka puntland
madaxweyne xasan sheekh oo dhaqanka puntland ugu baaqay in wadahadal lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee ka taagan diiwaangelinta doorashada maamulkaas
wafdi oo hogaaminaya wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya oo lagu soo dhoweeyay dalka norway
akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu dooroon
tirada dhimashada dhulgariirkii ku dhuftay turkiga oo kor u sii dhaaftay afar kun oo dad
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duurnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysatahay waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay toddobada bisha labaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan duhurka maanta ah waxaa idiin waramaya anigoo cabdulqaadir cismaan indho iyo axwariyahayaga cali aadan u diyaar garooba faahfaahinta qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran aan ku bilownaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si adag uga hadlay xiisada ama xaaladda magaalada laascaanood ka taagan dhanka kalena madaxweynaha ayaa markaasi sidoo kale sidoo kale dowladda soomaaliya airaadi oo caddaysay mowqifkeeda xiisada laascaanood iyo go-aamadii kasoo baxay shirka ayakatashiga ee gobolada sool sanaagi cayn warkaasina waxaa inoo faahfaahinaya cabdinaasir cadaala
dowladda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxa ay caddaysay mowqifkeeda ku aadan xaaladaha kasoo cusboonaaday magaalada laasacaanood ee gobolka sool halkaasi oo dhowaanahan uu ka socday dagaal u dhexeeyey dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidanka militariga somalilan dowladda soomaaliya ayaa waxaa markii u horreysay ee ka hadashay arrintaasi iyadoo soo saartay war-saxaafadeed dhinacyo badan taabanaya oo ay kaga hadleen arrintaasi waxaana shir jaraa-id warbaahinta u qabtay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi kaasoo si faahfaahsan kaga hadlay mowqifkooda ku aadan dagaalka ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wasiir axmed macalin fiqi ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda soomaaliya ay garab taagan tahay dadka halkaasi ku dhaqan sidoo kalena waxa uu sheegay in loo baahan yahay in haatan wixii ka dambeeya labada dhinac ay joojiyaan dagaalka sidoo kalena ay wadahadal isugu imaadaan wax walbana lagu xaliyo miiska wadahadalka wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa intaasi ku daray in dowladda soomaaliya ay ilaalin doonto midnimada ummadda soomaaliyeed sidoo kalena ay soo dhoweynayaan heshiiskii dhowaan ay gaareen waxgaradka magaalada laascaanood ee gobolka sool halkaasi oo ay kaga dhawaaqeen in ay ka hoos baxeen maamulka somalilan sidoo kalena haatan waxay ka bilowda ay hoos yimaadaan dowladda federaalk soomaaliya wasiirka ayaa intaasi ku daray in dowladda soomaaliya ay sameyn doonto wax walba oo lagu xalin karo hadal waa dagaalkaasi halkaasi ka socda sidoo kalena haatan wixii ka dambeeya aan loo baahnayn inuu dhiig kala sii daato
waxaan rabaa si gaar ah inaan uga tacsiyeeyo dadkii ku dhintay shaqaaqadii dhowaan ka dhacday magaalada laascaano dhibaatada magaalada laascaano ka dhacday waa fogtahay waa dhibaato culus in horo badanna waan ka dig bismillahi raxmaan iraxiim maanta ay taariikhu tahay toddobada bisha labaad laba kun labaatan iyo saddex waxaan halkaan rabaa inaan ka soo jeediyo warmurtiyeed ka soo baxay xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku saabsan xaaladda magaalada laascanood kaasoo u qoran sida tan dowladda soomaaliya waxay si dhow la socotay shirarkii wadatashi ee ka socday magaalada laascaanood ee gobolka sool toddobaadyadii u dambeeyey oo ay hormuudka ka ahaayeen madaxda dhaqanka iyo warmurtiyeedkii ka soo baxay waxayna dowladdu ka xun tahay oo aada uga xun tahay dagaalada
dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wasiirka kadib isna hadlay sidoo kalena waxa uu u baaqay shacabka waa dagaalka halkaasi ku socda in sida uu dhaqsiyaha badan la joojiyo isagoona xoogaga halkaasi ku dagaalamaya uu baaqay inay dagaalka joojiyaan wax walbana ay nabadda ku raadiyaan
waxaan rabaa si gaar ah inaan uga tacsiyeeyo dadkii ku dhintay shaqaaqadii dhowaan ka dhacday magaalada laascaano dhibaatada magaalada laascaano ka dhacday waa fogtahay waa dhibaato culus in hore badanna waan ka dignay waana ka hadalnay haddana inaan rabnaa inaan u tacsiyeeyo marka hore dadkii meeshaa ku dhintay qoyskii dadkii kale odayaasha ahaa dhammaan waxaan leeyahay samir iimaan allah naga siiyo inta ku dhaawacantayne muxuu allah caafiyo nasiib darro weyn waaye maanta in soomaaliya meelo ka mid ahay weli qoray laysu qaato arrinta laascaano iyo sool iyo sanaag hadda ka hor dhowr maraan ka hadlay mawaaqifta dowladda federaalka iyo aragtidayda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aana wax weyn iskama bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh waa dad wiil iyo walaal ah wiil iyo abti ah waa dad maxaanku yidhahdaaye inan iyo sodogiis iyo inan seedigiis ah dad isdhalay isdhex degay isla dhasha waay waxaa isku haystaane marka jirnaceeb iyo dadnaceeb maahana waa siyaasad horena waxaan u yiri aan u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah mushkiladaasi sool iyo sanaa ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo siyaasada guud ee soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana xalka muxuu ah sool iyo sanaad ay ku dhex jiraan sidaas daraaddeed waxaa meeshaas ka dhacayahay waa ka xunahay raalli kama ahin in maanta dadka rabitaankiisa qoray lagu xaliyana suurtagal maaha rabitaanka dadka hala ixtiraamo qoryaha hala dhigo xabadda hala joojiyo hala wada hadlo miiska wadahadalka hala isugu yimaado hala wada hadlo dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda haddaan ahay diyaar waxaan u ahay meel kasta oo nabadaasi looga hadlaayo iyo cid kasta oo nabadaasi inay ka hadasha jecelba inaan aniga garab taaganahay u safro tuulo tuulada ugu fog hadday tahay inaan tagaan diyaar u ahay laakiin walaalayaal xalku marna kuma imaanaya qori inaan boqolaal ama kumanaan qof intaan dilno kadib korkooda hadhow aan isku gacansalaano oo aan nabadan aan ka dhalinay aan dhahnoon xabadka isku saarno waan laga roon yahay
codkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxauu dambeeyey warkii waryahayaga cabdinaasir al cadaala dhinaca kaleetana faahfaahinno dhiraada ayaa kasoo baxayo khasaaraha ka dhashay dagaal maanta dib uga qarxay magaalada laascaanood ee gobolka sool siduu ku waramayo waryahayaga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir
wararka ka imaanaya magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa sheegaya in weli halkaas laga maqlayo rasaas xoog leh oo isugu jirta kuwa yaryar iyo kuwa qoryaha lidka diyaaradaha taasoo bilaabatay saaka lixdii subaxnimo rasaasta ayaa la aaminsan yahay inay u dhexayso ciidanka milatariga somalilan iyo ciidan kuwa deegaanka wararku waxa ay sheegayaan inuu jiro khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac war ka soo baxay dhinaca xukuumadda somalilan ayaa sheegaya in dagaalka saaka ka qarxay magaalada laasacaanood uu yahay mid lagu soo qaaday fariisimo ay ciidamadu ku leeyihiin laasacaanood war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ayaa lagu faahfaahiyey dagaalkaas ka socda laasacaanood waxaa saaka shanta iyo soddon daqiiqo subaxnimo mar labaad soo weeraray fariisimada ciidamada somalilan ee magaalada laasacaanood koox argagixiso ah kuwaasoo ah kooxihii shalay subax weerarka kusoo qaaday ciidamada qaranka iyo xarunta golaha wasiirada kooxahan argagixisada ee saaka soo weeraray fariisimada ciidamada qaranka waxaa taageeraya ciidamo kasoo tallaabay maamulka puntland kuwaasoo si toosa ugu jira dagaalka saaka waxaa kale oo iyaduna dagaalka qayb ka ah ciidamada la baxay khaatumo ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha somalilan waxaanu sheegaynaa beesha caalamka wadamada jaarka ah midooda afrika urur goboleedka igad qaramada midoobay iyo jaamacadda carabta in dagaalka laasacaanood ay iska kaashadeen kooxo argagixisaha iyo maamulka puntland oo si aan gambasho lahayn dagaalka ugu jira ayaa lagu yiri bayaanka somalilan waxay ku suntan tahay nabadda iyo horumarka waxayna ku jirtaa isdifaacid iyo in ay shacabkeeda ka difaacdo cadowga kusoo duulay ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay xukuumadda somalilan sidoo kale waxaa dagaaladaas ka hadlay madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sida sheekh shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo waxayna tacsi tiiraanya leh u direen shacabkii ku waxyeeloobay ehelkooda iyo asxaabtooda dagaalkii shalay ka qarxay magaalada laasacaanood waxay sidoo kale sheegeen inay murugada la qaybsanayaan dhibka dadkii ku dhaawacmay iyo kuwa hantidooda ku burburtay dagaalkaas waxayna madaxweynayaashaas hore sheegeen in soomaaliya ay kasoo daashay dagaalla sokeeye maanta oo la joogo labada kun saddex iyo labaatanka in aan loo baahnayn dagaalla sokeeye iyagoo si deg dega ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya in ay xabadda joojiyaan sidoo kale waxaa dagaalkaas ka hadlay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre isagoo ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya in ay xiisada joojiyaan wax kastana ku dhammeeyaan wadahadal wuxuuna tacsi u diray dadkii ay dhibaatadu kasoo gaartay dagaaladii shalay ka qarxay laasacaanood waxaa sidoo kale dagaaladii shalay ka qarxay laasacaanood ka hadlay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya waxaanu leenahay dowliyad dowladda mas-uuliyad ayaa ka saaran annagu waan u dhaarannay calankaasu meel kasta meel kasta oo calankaasu uu yaallo ama uu ka muuqdo annagu calankaa waan u dhaarannay waana qaranka soomaaliyeed buu ka mid yahay dad dhahaya waxaannu talada iyadii hoosgaynay waxaannu ka midnahay soomaaliya waxaan halkaan firin uga dirayaa dhammaan mas-uuliyiinta ummadda soomaaliyeed oo ugu horreeya madaxweynaha ummadda soomaaliyeed madaxweyne xasan mas-uuliyad ayaa ka saaran dhibaatada soo gaaraysa ummadda reer sool iyagoo calankii iyo astaantii soomaaliyeed wata in saaka xabad lagu bilaabo in saaka ummad noocaa u hadlaysa oo damiirkeedu noocaa uu yahay rabitaankeedu noocaa uu yahay in xabad lagu bilaabo oo loogu bilaabo maxaad muxuu ahaayey midnimadiinna iyo deegaankiinna iyo aayihiinna iyo mustaqbalkiinna uga tashanaysaan oo midnimada ummadda soomaaliyeed iyo calanka soomaaliyeed u dugsanaysaan runtii saaka waa damiir xumo in ummad soomaaliyeed iyadoo xilligaa la joogo loo laynaayo oo hadda laascaano sida aan ula soconno waxaa ka dhacaysa xabad waxaa la laynaya dad maato ah waxaa la laynayaa cuqaal waxaa la laynayaa dad waxgarad ah runtii waxaa ummadda soomaaliyeed baarlamaanka soomaaliyeedna dambirxumo ku ah in ay xaaladda iyadoo sidaa ay tahay wax go'aanah iyo wax muxuu ahaayey hadal ah oo baaq arrintaa ku saabsan aan laga hadlin runtii waa nasiib xumo jamhuuriyadda ummadda soomaaliyeed madaxda cidda matalaysana runtii arrintaas inay ka dhiidhiyaan oo ka hadlaan waa wax mas-uuliyad oo taabanaysa annaga waad la socoteen muddadatan wixii ka socday laascaanood dadkaasu ama shacabka ku nool deegaanadaas ee sool laascaanood waxay diidan yihiin inay khasab soomaaliya kaga go'aan
codkaasi waxaa ugu dambeeyay warkeena waryahaana cabdiwaxiid cabdulaahi daahir markaana dibudhac ku yimid diiwaangelinta doorashada gobolka nugaal kadib shaqaaqo ka dhalatay hanaanka diiwaangelinka ee guddiga doorashada puntland dhanka kalena madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa baaq u diray markaasi dhaqanka puntland in wadahadal lagu xaliyo galaabka siyaasadeed ee ka taagan diiwaangelinta doorashada maamulkaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo salbaan xuseen alcadaal
guddiga doorashada dowlad goboleedka puntland ayaa la filaya inay saaka ay bilaabaan diiwaangelinta doorashada gobolka nugaal balse maanta mar kale uu ku yimid dibudhac sababaha ugu weyn ee keenay dib u dhaca ayaa waxaa lagu sheegay inuu weli uu taagan yahay khilaaf gacanka hadal ah oo dheliyey oo khilaaf gacanka hadal ah gacanka hadal dheliyey oo dhacay shalay kaas oo u dhexeeyey ciidamo diidan diiwaangelinta doorashooyinka iyo sidoo kale kuwo ilaalo ka haya goobaha ay ku sugan yihiin howlwadeenada doorashada ciidamada iskhilaafsan ayaa waxaayaa kala jooga meelo isku dhow oo ku yaala magaalada garoobe waxaana taasi ay cabsi ku abuurtay dadka shacabka ee ku nool magaaladaasi qaar ka mid ah isimada gobolka nugaal ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan in xal looga gaaro khilaafka doorashooyinka la xiriira ee ka taagan gobolka nugaal labada ciidan aysan isku dagaalamin dhanka kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu baaq u diray odayaasha iyo waxkaradka ku sugan gobolka nugaal isagoo ugu baaqay in ay xaaladda ay dejiyaan islamarkaana arrimaha doorashooyinka si nabad ah ay halkaasi ugu qabtaan
reer puntland iyo waxgaradka iyo mas-uuliyiinta iyo maamulka dowladda meesha ka jirtaba ayagana waxaan ugu baaqaynaa nabad walaalayaal warku balaayadu marka ay bilaabanaysa meelo khafiif oo sahsaalanay ka bilaabataa meelo fogay ka bilaabata dalkaas iyo dowladdaas iyo deegaankaas reer puntland nabaday weligood haysan jireen nabaddii inay haystaanaan la jecelnahay ayaguna waxaan ugu baaqaynaa in arinta wada hadal lagu dhammeeyo odayaasha dhaqanka ha qaataano kaalinta ay leeyihiin oo ah kaalinta nabadeed haddana ay qaateen waanu ku bogaadinayaa inta odayaasha istaagay ee u istaagay arrintaas in nabad lagu soo xaliyo arrinta nabad ha lagu xaliyo dowladda federaalka soomaaliyana sidaan hore u sheegay wax kasta oo nabadaas ka qayb qaadanaya laakiin ma saacidayno ma taageerayno raalli kama ahin in mushkiladaha na dhex yaala in qoryo aan isu qaadino ku xalino kuma xali karno nooguma xalismayaan baraan heshiinaynaa ilaan meelan kala aadayna male xabaalaha korkooda yaanan ku heshiinin nabadda korkeeda aan ku heshiino deegaanada dhan intaasaan ugu baaqaya meel kasta oo khilaaf siyaasadeed ka jirana wadahadalaan ugu baaqaya waxaan hadda isku haysanaa isma necbin waa siyaasad siyaasadana daawadeeda iyo xalkeeda dariiqa keliya oo ku yimaado waa dariiqa dimuqraadiga ah oo in la wada hadlo ah ha la wada hadlo annagoo dhaqankeena suuban ilaalinayna diinteenna ilaalinayna dadkeennana u tureen aada iyo aadaad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
ugu dambeyntiina dhul ugu dambeyntiina tirada dhimashada dhulgariirka ku dhuftay wadanka turkiga ayaa kor u dhaaftay ilaa iyo afar kun oo ruux in ka badan afar kun iyo saddex boqol oo qof ayaa ku dhintay dhulgariir halka shan iyo toban kun oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen wadamada turkiga waa turkiga iyo xadka suuriya kadib markii dhulgariirkan uu ku dhuftay aroornimadii hore ee isniintii hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxay ka digtay in tirada dadka ku dhintay musiibadan ay aada usii kordhi karto maadaama kooxaha gurmadka deg dega ah ay suuragalay tahay inay soo helaan dad hor leh kooxda samata bixinta ama kooxaha samata bixinta ayaa dardar gelinaya badbaadinta ay ugu jiraan inay soo helaan dad ka badbaaday dhibaatada halkaasi ka dhacday dad badan oo ku nool deegaanada ay musiibadu ka dhacday ayaa aada uga cabsi qaba inay guryahooda dib ugu laabtaan dhulgariirkan oo cabirkiisu lagu qiyaasay toddoba dhibic sideed ayaa afarta galabnimo iyo qadar waa afarta iyo qadar toddobiyo toban daqiiqo xilliga aroortii waxa uu ku dhuftay wadankaasi turkiga iyadoona khasaarahaasi ay ka dhasheen gudaha wadanka turkiga ilaa iyo haatan waxaa laga diiwaan geliyey dhimashada ugu yaraan laba kun sagaal boqol kow iyo labaatan qof dadka dadka dhulgariirka ka badbaaday waxa ay sheegeen in dhaqaaqa dhulku uu socday laba daqiiqadood kooxo ka kooban samata bixiyaal ayaa gaaray koonfurta wadanka turkiga qof kasta waxaa isku dayayaa in si deg dega uu halkaasi uu ku gaaro si uu usoo qiimeeyo intay leeg tahay baaxadda dhibaatada iyo inta khasaare ah ay geysatay
warkii oo aad kala socoteen raadiya dalsan doornimadan waa naga intaa cid alaale idiyo dhaafa waxay dib kaga heli karaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel